Nabaddu waa mid ka mid ah tiirarka nolosha, taas oo qayb weyn ka qaadata horumarka dalka iyo dadka, iyadoo sidoo kale ah xaq dastuuri ah oo muwaadin kastaahi waxa uu xaq u leeyahay inuu si nabad ah ugu noolaado dalkiisa. Sidaasi darteed, waxaa lagama maarmaan ah in si wadajir ah looga shaqeeyo geeddi-socodka nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada. Haddaba, Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Jubbaland oo ka hadlayay munaasabad lagu xuseeyay Maalinta Nabadda Adduunka oo ka dhacday magaalada Kismaayo, ayaa bulshada reer Jubbaland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo wadajirka bulshada.
Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ururada nabadda ka shaqeeya oo adduunka iyo kuwa Soomaalida, khaasatan kuwa Jubbaland oo ay ugu horreyso hay-adda WS SWSO oo ay hogaamiyaha u tahay Marwe Xaliimo Godone iyo ururada kale oo kolliiga la ah oo saaxiibada la ah oo iyada ku hoos jira dhammaan waxaan leeyahay wax wanaagsan baad qabateen oo ummaddiinna u qabateen oo horseed u tihiin ajar wanaagsan baana ka helaysa nabadda waxaa col ku ah oo ka soo horjeeda colaadda colaaddu waxay ka imaanays ka hor imaanaysaa qodob dastuuriya oo dadku ay leeyihiin soomaaliyeed oo odhanaya qofka soomaaliga ah wuxuu xaq u leeyahay inuu nabad helo inuu nolol helo inuu tacliin helo inuu caafimaad helo inuu waxbarasho helo marka intaasoo dhan colaaddu way ka hor imaanaysaa marka ma oggolaanayno colaad dal deegaanka jubbaland iyo soomaaliya intaba midna colaad uma oggolaanayno waxaan ka shaqaynaynaa nabad sababtoo ah ayadaa barwaaqo iyo baraaragaa ku gaaraynaa waxaad og tihiin jubbaland inay ku astaysnayd weligeedba gobollada nabadda xoolaha waxaa ugu nabad jecel maroodiga uguna xoog weyn maroodigu wuxuu ku nool yahay jubbaland weligiisna ku noolaa haddeerna waa laga helayaa sababta uu meesha ugu nool yahayna waxa weeye nabadda wey